runtii qaab loogu qaban karo ani ra'yi ahaanteeda waxay tahay in la helo ee la- isla xisaabtan la helo oo dowladda ee, hay-ado la xisaabtamo ay imaadaan taas ayaa ra'yi ahaanteyda ah aad iyo aad ammaanka ee, waddadaas waxaa xoojin kara inay isdhexgalaan dowladda iyo shacabka horta wixii cabashaa yimaada had iyo goor waxaa u dhabar adeegaan mamaxeedo looga baahan yahay inay xaliyaan guddoonka ama maamulka degmada cabashadan qabno haddii aan u gudbisano maamulka deegaanka waxaan aaminsanahay in wax badan uu ka qaban karo oo dowlad la-aan waxbaba shaqeeyaan kalsooni weynaan ku qabaa in deegaanka ay ka howlgasho dowladda waxaa lagu qaban karaa in shacabka in loo suubiyo meelo ay ku gudbiyaan cabashadooda ku aadan dowladda soomaaliyeed mar walba haddii ay kalsooni ka dhexeyso ciidanka iyo shacabka waxaa aada u wanaagsananaya ammaanka waxaa waxaa loogu qaban karaa in markaasi dadka deegaanka ay sameeyaan isku soo dhawaansho iyo inay markaas isku qabaan kalsooni kalsooni badan ayaan ku qabnaa rajo badanna waan ka leenahay dowladda inay wax badan qabato wax badanna way qabteen haddana rajadan aaday u fiican tahay